mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka naafada ah ayaa muddo ku dhow laba bilood sheeganayey inay sii kordhayeen faquuqa ay kala kulmayaan bulshada iyo gaar ahaan hay-adaha dowladda soomaaliya mas-uuliyiintu waxay sheegeen in faquuqan sii kordha uu soo taxnaa tan iyo intii qaraxu uu ka dhacay xarunta gobolka banaadir afar iyo labaatankii bishii julaay ee sannadkan qaraxaasi oo dhaawacii ka soo gaadha uu markii dambe u dhintay guddoomiyihii gobolka banaadir allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow qaraxaas ayaa haddaba dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay ka dambeysay basiiro cabdi maxamed oo ahayd xiriiryihii arrimaha naafada ee gobolka banaadir oo ay gacan siisay gabadh kalkaaliyo u ahayd basiira waxay ka mid ahayd dadka naafada ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen inay la kulmeen afxumo macaamil aan wanaagsanayn iyo mid ka mid ah oo shaqadii laga joojiyey yuusuf sheekh cali cabdi waa xogayaha guud ee golaha naafada arrintii gabadha maaragtay ii sheeg ee gobolka dhibkii ka dhacay dhibaatada ka dhacday ee dawladda jira arrinta ku sheegtay gabadhaasaa maarata ii sheeg ka dambeysay runtii dadka naafada ah oo ku nool gobolka banaadir aada iyo aad bay maaragtay ii sheeg dhibaato arrintaas maaragtay ii sheeg kasoo gaartay hadday tahay qeybta waxbarashada oo maaragtay jidadka hadday tahay goobaha shaqada hadday tahay dariiqa si xornimada inay u maraan waxaa kasoo gaartay dhibaatooyin aada u fara badan tusaalooyinka kugu filan waxay tahay in maaragtay iisheeg yar naga mida guddiga maaragtay iisheeg golaha naafada kamida lagu yiri waa shaqo soo doonan kartaan haddaanan maaragtay isku keena farcinayn waxaa kaloo jira wadooyinka laftigooda marka ay maraan dadka naafada dad badan baa lagu yiraahdaa hayaal war anay farciyaan kuwan taasoo noola muuqata amba aba ahba in ay faquuq ay tahay ku-xadgudub qofka bini-aadanka xorriyadiisa iyo maaragtay maskaxdiisa in la waxyeeleeyana ay arrintaasi ay ay keenayso adiga wax gaarood la kulantay shaksiyan ma jirta aniga iyar saaxiibkeeya waxaan la kulanay annaga maaragtay iisheeg gobolka tagnay ee arrimo qaasa u tagnay kasoo baxnay ayaa baarlamaanka nin baabuur watay wuxuu nagu yiri agaasimo waayo nagula yiri markii dambe war mawaagad waxaad u samafalaysaan amba waagan aad soo dhaweynaysaan dad aragla ayaa nagula yiri aniga maaragtay iisheeg taas ayanu saaxiibkeey maaragtay taasuna waxay kamid tahay waxyaalaha aan la kulmay si gooni ula kulmo ayay kamid tahay cid aad kala hadasheen ood cabashadiina u sheegteen ma jirtaa runtii waan waa jirtaa oo waxaan kala hadalnay arrintaas iyo dhibaatada ay leedahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqu lisaanka ayaa ribood ahaan u sheegnay laakiin si official xafiiska golaha naafada wuxuu u qoray habasho xafiiska maaragtay iisheeg ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha xafiiska baarlamaanka intaba waa u qoray iyo maaragtay iisheeg wasaaradda haweenka oo uga cabanaya dhibaatadaas dadka lagu hayo naafada ilo ku dhow dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen in xubin ka tirsan dadka ugu firfircoon naafada laga joojiyey shaqadii ay u haysay dowladda soomaaliya waxay sheegeen in gabadha lagu magacaabo caaisho cali xasan oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta naafada islamarkaana xubin ka ahayd guddiga xuquuqda aadanaha ee hoostaga wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha laga joojiyey shaqadii ay haysay dabayaaqadii bishii juulaay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo wasaaradda warfaafinta oo aan labadaba la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaysan ii suurto gelin inaan ku helo khadka telefoonka mas-uuliyiinta naafadu waxay kaloo ii sheegeen in hadallo aan munaasab ahayn ay kala kulmeen xubin ka tirsan guddiga doorashada qaranka oo lagu magacaabo xuseen cabdi aadan kowdii bishii ogost ee sannadkan ayaa xubin ka tirsan guddiga naafada oo lagu magacaabo maxamed cali faarax waxa uu su'aal weydiiyey guddiga doorashada qaranka su-aashuna waxay u dhacday sidan ma jiraa qorshe aad ugu tala gasheen oo aad ku soo dhowaynaysaan dadka naafada ah oo aad ummadda kale kala mid dhigaysaan xuseen cabdi aadan oo ka tirsan guddiga doorashada qaranka ayaa ku jawaabay in dadka naafada ah uu xafiiskooda u furan yahay qorshahoodana ay ku jirto in la kaalmeeyo waxa uu intaasi ku daray in shaqaalayntu ay u furan tahay waxaa isagoo la hadlaya dadka naafada ah uu jawaabtiisa ku soo xidhay oo aan ka soo xiganayaa sidii gobolkana hana yeelina haddaba hadalkaasi u dambeeya ayaa dadka naafada ah waxa ay sheegeen inuu ku yahay xadgudub guddiga doorashadu waxay ii sheegeen in hadalkaasi uu u dhacay si kaftan ah hase yeeshee waxay sheegeen inaysan cudurdaar u samaynaynin islamarkaana ay raaligelin buuxda ka bixinayaan guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari ayaa galka baarista uga warrantay sida ay wax u dhaceen arrintan waxay ahayd maalin aada noogu weyn ahayd maalin oo aada u naxdin badanna way ahayd markii dambeeto waxaan rabnay inaan soo bandhigno intigu meesha uu marayo shaqada farsamo uu haayo meesha ka maraayo inaan ummadda soomaaliyeed la qaybsano marka ururada bulshada dad aqoon-yahana xisbiyada siyaasada baarlamaanka aqalka sare xubno ka socda adigu waxay ahayd munaasabad aada u weyn oo aada u qurux badan anakoo barnaamijka kaas dhexda uga jirna iyo maalinta isla markaas waxaana loo soo sheegay geeriyii gudoomiyihii gobolka mijeergeliso allaha u naxariisto kulli waa wada qarshuurnay qalbigeena waa xumaaday runtii waxaa moodaa in enerjiyadii iyo farxaddii aan haynay markii in isla markiiba ay jawiga isbedelay oo xumaaday laakiin haddana su-aalihii waa sii socdeen dadka disciidankaa qofka socdo aa su-aal weydiiyo oo yiri maxaa maxaa ugu tala gasheen doorashada maxaa noogu tala gasheen diiwaangelinta maxaa noogu tala gasheen iyo shaqooyinka aa hadda bixisay maxaa noogu tala gasheen commission commishinarada kamida xuseen cabdi aadan aa jawaabta qaatay wuxuu ka hadlay habka aan wax u qaadano sida ay tahay goorta lasoo dejiyo siday tahay sida aan ugu doodno dadka xeerar gaar ah inaan usoo saareyno muxuu ahaay dadka muxuu ahaay disciidanka ah ama ama ama ama naafada ah xeerar gaara inaan usoo saareyno si ay uga qeyb qaataan doorashadan sanadkan laba kun iyo labaatanka wadanka ka dhaceysa oo ay tahay mas-uuliyad gaar ah oo nasaaranba ay tahay oo inaan soo waxeyno waan soo dhaweyninaa shaqadana waxaan ku dhejinaa yiri si process cad aan laga soo maraa aan qorsooneyn website-ka ah muxuu ahaay saagyo kaleeto iyo website-keenada lagu soo qoro marka soo dalbada waxaa xaq uleedihiin waa u heleysiin anakaa diyaar u ah mar dambo markaa si kastana sidii gobolka arrinta asaga xataa waa iga xumaatay isla markiiba wiilkii su-aasha weydiiyey iyo ku salaaxay iyo abalooj gareeye iga raali ahaada yiri arrinta qalbi igama ahan waxay iga tahay muxuu ah waa waa waa kastana aan aan aan laakin waxaan aaminsanahay ma aha haddii rabo boqol goor oo kale haddana waa raaligelinta waa soo jeedinayna laakiin ma aha wax uu guddiga ku shaqeey waxataa commission xuseen uu ku shaqeeya ma aha laakiin waxay arrin uu si karsan iskaga dhacday ugu dambeyn raaligelin buuxda ayaad siinaysaa soo maa dadka naafada iyo hay-adooda
raaligu raalin buuxda aan siinaynaa aan ku dhiirigelinaynaa aan ka codsanaynaa markaan shaqooyinka soo baldhigna inay soo dalbadaan si gaara aan u tixgelinaynaa haddii ay markaasi booskaas aan soo dalbada xirfadiisii aqoontiisa uu leeyahay boqol jeer iyo kun jeeraan raaligelin soo bixinaynaa mana naga ahayn wax ku danagal ah oo aan aaminsanahay dadka naafada ah waxay hoosta ka xariiqeen in ficilka hal qof aan loo qaban karin bulsho dhan islamarkaana waxay ugu baaqeen hay-adaha dowladda iyo shacabkaba inay ilaaliyaan xuquuqdooda